waxaan u malaynayaa soomaaliya hadda waxa ka jira nina kama qarsoona caalamka o dhan waa laga wada ogyahay soomaaliya waxaa isugu darmay abaaro aada u baahsan abaarahaasu keliya nafaqa darri ma keenin waxay keeneen cudurro aada u baahsan baa waddan ka dilaacay saddexdii bilood u dambeysay waxaa la socotaan inay dilaaceen cudurkan dacdo caloolada oo gobollo ilaa afartan degmo oo dalka ka tirsan saameeyey ilaa dilay ilaa shan boqol oo qof oo soomaaliya ku dhinteen lix iyo labaatan kun oo qofna soo riteen waana weli cuduradu hadda meelo kaloo cusub bay ka dilaaceen hadda gobolada dhexe ayay hadda ka bilaabatay sidaa haddaan xon ku hayno saake
waa aya degmooyinka ugu badan ee dhimashada shubanka uu hadda ka jiro wallahi degmooyinka ugu badan waxaa weeye bay iyo bakool ba hadda ugu daran baw iyo bakool laakiin cuduradu hadda waa isu soo taraayaan bay iyo bakool hadda taasaa ka jirta hadda waxaa isaguna hadda dilaa aada u socda waxaa la yidhaahdo jadeecada oo iyaduna meelo badan hadda ka dilaacay tallaalo laga bilaabay hadda baydhabaa laga sheegay xamar meeshaan udhexaysa halkan ilaa afgooye ilaa carigaas oo dhan xamar weyne meel walba hadda jadeecada laga soo yaa laga soo sheegayaa ilaa kismaayo ilaa meel walbana hadda way naftigiisa waa sii baahaysaa
agasime wasaaraddu ma leedahay wakti laaba ma qaaday markaanu ka nimaadno hay-adahan hay-adahan joogiyada iyo caawinaadka dadka soomaalidu ma jirtaa wasaaraddu wax kaalmaay bes wallahi runta markaan kuu sheego horta waxa laysku kaalmay waxa ugu weyn waa khibradda dadka wasaaradda caafimaadku ilaa haddeertaan dhakhaatiir aada u tiro badan oo da-yar ah oo waddanka joogay iyo tababar dirirka cuduradaas ka hortaga loo tababaray qaar horaa loo waa la diray oo bay iyo bakool bay gaareen kuwo kalena haddeertaan waa diyaar oo waqti meeshii hadda loo jehayn lahaa keliya yaan sugaynaa marka wasaaraddu waxa ugu weyn hadda ay samayso waxaa weeye inay keento meelihii looga baahan yahay meel kastoo looga baahdo dhaktar wasaaraddu inay tiam u diri karto tiamkaasoo ka samaysan hal dhaktar keliya maahan dhakhtar iyo kalkaaliso iyo umuliso markay suurtagal tahay